bismillahi raxmaan raxiim horta marka u horeyso annaga waxaan nahay guddiga abaaraha gurmadka abaaraha koonfur galbeed soomaaliya ayaan ku koobannahay shan xubnood oo guddiga ka tirsan ayaan wada socnay ujeedkeenana wuxuu ahaa inaan soo xaqiijino dhibta ka jirta gobolkan boqol iyo deegaanadiisii guud ahaan ugu horeyntii waxaan nimid baydhabo bokool xudur xudur markaan nimidna maamulkii gobol iyo degmo iyo shacabkii ayaa si fiican noo soo dhaweeyey kadib waxaan bilownay kuurgalidii dadkii maaragtay barakacyeesha kaamam dhowra ayaan soo kormeernay waxaan kala kulanay runtii dad aada iyo aada u dhibaataysan u baahan gargaar bani aadanimo haddii uu ahaan lahaa raashiin haddii uu ahaan lahaa hooy haddii uu ahaan lahaa daawo iyo maxaa la yidhaahdaa iyo biyo inkastoo deegaanka biyihiisa hadda roon yahay laakiin baraka ahaan kaamamka in loo dhexdooda in loogu sameeyo birkado oo loo soo dhaamiyo biyo loogu shubo marka barakacyaashaas waxaa u badnaa dadka kasoo barakacay degmada tiyaglow in muddo aba meeshaan ku go-doonsanaa marka waxaa kaloo naloo sheegay in maalin maalinta ka dambeyso dadka soo taraayo oo ay ka kala imaanayaan degmooyinka ee kale sida degmada maxaa la yidhaahdaa rabdhure degmada maxaa la yidhaahdaa wadajiid iyo tuulooyinka ku heeran ilaa iyo quraac joona intii u dhexaysa arintaas markii aan ogaanay waxaan go-aansanay inaan kormeer ku aadno meel ka baxsan degmada xudur
waa tahay gudoomiye hadda adiga ayaa gudoomiye ka ah guddiga gurmadka abaaraha maamulka koonfur galbeed soomaaliya deegaanadee ugu daran ilaa iyo hadda deegaanada idinka aad booqateen runtii meelaha ugu daran waxaa weeye tiyaglow oo warbixin buuxda aan ka hayno oo dadkeedaba halkan kasoo barakacay kuwa deegaanka joogana go-doon ku jira iyo degmadan waxaa la yidhaahdaa eelbirde oo aan tagnayba runtii marka eelbirde iyo xudur waxay isu jiraan ilaa iyo sagaashan kilomitr sagaashankaas kilomitr meel eel biyood leh ma laha meel wara leh ma laha sagaashan kilomitr oon la ah abaar ah dadka ku nool biyahoodii bokool xudur iyo eelbirde magaalada gudaheeda wax kaga sokeeya aan jirin waaye marka dhibaatada ugu culus oo haysato hadda waddankan waxaa weeye dhanka biyoyarida waaye
muxuu yahay marka bulshihiina ku aadan biyola-aantan ka jirta guud ahaanba gobolka bakool maadaama sida adigba aad sheegtay ilaa iyo sagaashan kilomitr siddeetan kilomitr meel u dhexayso oona wadadan isku xirta dhanka iyo ceelbirde iyo deegaano kale oo lamid ah ay biyola-aantaasi ay ka jirto runtii dadka deegaanka iyo odayaasha waxay noo sheegeen in maaragtay ay qorsheeyeen meel bartamaha labada degmo ah oo tanna u jirto ilaa iyo afartan iyo shan kilomitr taasna sidaas oo kaleeto dhinaca qurac joomana toddobaatan kilomitr u jirto oo bartamaha dadka oo dhulka daaqa ah inay maaragtay dhul biyo qabatin ay ku sameeyeen ay togo qodeen balastig waaweyn oo hoos loo dhigay lagu fidiyey booyadana biyo lagu soo dhaamiyo oo meeshaasayto lagu waraabiyo dadka iyo xoolahaba marka arintaas markii aan ogaanay annaga qaybta nooga aadan waxaa weye inaan dhiirigelino qorshahaas oo shacabka iyo deegaanka iyo maamulku ay samaysteen in la dhiirigeliyo saas dadkaas noloshoodii maaragtay dhibaatada kasoo foole lagu badbaadiyo taasunbaa qorshahaas dhiirigelintaasunbaa annaga nagu soo aadan
ugu dambeyntii gudoomiye marka laga reebo booqashadan idinka aad ku samayseen oo ay ugu kuurgalayseen bal xaddiga ay la eg tahay baahiyaha ama saameynta abaarta waxaa jira dad badan oo ka dhammaaday hoolihii iyaga ay haysteen hadday dabta hoolo ay usoo horeen oo laleeyahay see waxaa la wadaa qorshihii oo biidhaamin ama ceelal wax loogu samayn lahaa bal maxay tahay qorshihiina ku aadan dadkii xoolahaas ay ka dhammaadeen
runtii waxaa wey horta marka u horeyso hadda badbaaday taagan tahay oo ma taagna dadka in la maareeyo noloshoodii dambe hadda waxay taagan tahay tan hadda taagan in la badbaadiyo ka nool oo maaragtay uusan gaajo u dhiman oona u dhiman marka hawsha annaga hadda aan ku jirno gurmad ahaan taas waaye haddii ilaahay barwaaqo keeno oo isbeddel yimaado oo laga gudbo marxaladan biila-aanta ah markaas ayaa la maarayn karaa qofka noloshiisa sidii uu ku noolaan lahaa sidii meesha uu ku yimi loogu celin lahaa sidii maaragtay looga abuuri lahaa looga kala cusub marka hadda laakiin taas waaye midda kaleeto saad aad ku arkaysaan sawirada t v-ga uu soo qaaday waxaan la kulannay miidad badan oo xoolaha oo wadada hareeraheeda daadsan ayaan la kulannay runtii waxa weeye eelbirda tegidda aan tagnay waxay ahayd tegid markaa loo baahnaa in la tago oo mas-uuliyiinta koonfur galbeed inay tagaan waayo degmo waxa weye fog waa aada uga fog waaye maxaa la yidhaahdaa deegaanada kaleeto oo ku taalla xuduudda annaga iyo etoobiya noo dhexayso marka deegaankaas runtii si sharaf leh aana loogu soo dhaweeyey waxaan kala kulanay odayaashii waxgaradkii maamulkii iyo ciidamadii etoobiya meesha joogtay iyo kuwii soomaalidaba ayaan la kulannay waxaan kala hadalnay arrimaha amniga iyo arrimaha abaaraha ayaan kala hadalnay iyo degmada maaragtay in maaragtay si wanaagsan loo maamulo wakiilla guddiga abaarahana waan aan ugu soo tagnay waxayna ballan qaadeen in ay maaragtay ay dadaali doonaan intii tabartooda maxamed aad mahadsantaa hortamay kumid ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isla markaasna may xibin ku ahaa ka jare civil society-ga koonfur galbeed maysi gooni intaa baday abaaro inta badan may saamey ahaana bilaanta shalay socdaalkii ceelberde oo kaleeto may saameyn iyo weeldhaday way aragaaya islaan oo bahawriiiskii oo bajaajka ka duwanaya oo gaariga abgaalkil iraay oo lamafuusta saaran le antama inkooyay inayna xoolagay waraabisada anta gaariganku kirayay labaatan shan doolar antaku kireye ma la raayse xoolisa ku waraabiyahay leh taasna iyada dhibaato weyn ata haweenka iyada aan nugulin ciyaalkii xambaarsanyiin xaamilo waxaanoo kale kusii baahan xoolagayo la jaran dhibaato weyn ma la raayse haweenka haysata marka haddii una guddigii abaaro idmadi enan insha allah ilaahay horta walaan dad ku qaado karo laakiin dadaal badana suubiyaan insha allah
laba kusoote civil society saad waxsanayshadiya gaar ahaan iyag maanaha guddiga iyo xugunka ayaan ku dareerto bal ma asa fariinta ada sagaale maanaha oo adan geysayaa soo mas adan sheegasa in oo maadaama haweenka iyo dadka oo inka nugul yani waa bila erkor inta badan yani goos kasta laakiin dhaqdhaqaaqa maanaha haweenka bila erkor oo dhabaasho kasiya saamaysa sun oga deegaanada caafimaad iyo walna ugu jarna balmeed fariintaada ad gudbiya fariintaan gudbiyo weybu ahaa maxamed oo iidan mahadsanta degmadan un hadda ka sugan oo xudur male qayb caafimaad oo dhallaanka eh may ku wareysay gudoomiyaha degmada xudur saas oo kaleeta haweenka miskiir hirin haddii haweenka iskiir hirin nin walbadana qobado faden bulshada meel walba oo roogta khaasatan haweenka haan jaalido e haan hay-ado shaqeeyo haan meel raayusa gacantii waa midaas walka haayaan oo ilaahay deeqdasii may balaha haweenka walaalnidan ee koonfur galbeedka dhibaataysan haan gurmadaa khaasatan dadka kujeedo deegaanadan bakool oo hadda ka sugugna isbitaalkan xudur sidii laka furfaday oo hooyadii dhallaanka meel raayusa gargaarlanka fidiifaday inuu hela deeraan haddii magaalo madaxda gobolka bakool ee xudur aan lahayno dhinaca caafimaadka soo ku liidata bal deegaanadii isan hadda booqateen dhanka caafimaadka maanaha yacni waxyaabaha la kuhuntiya xukuumadda walaalow idan maadsanta ceelberd oo kaleeta shalay yartoo wareysaday male isbitaal oo caafimaad oo saas oo kaleeta ee haweenka ee male qurac joom oo kaleeta dada xog ku wareysadii saas oo kaleeta male meel raa'is isbitaal oo caafimaadka eh muhiimadana caafimaadku qofka haddii caafimaad qabo dareero kor haddii caafimaad qabo shaqaysada kor haddii caafimaad qabo meelo deeri kor laakiin haddiise caafimaad aan qabno dhibsheelata maamiyeeba dhibaataysanaatay baahanaytay oomanaytay haddii yeedo hafoolat hadan isbitaal la deero un lahayna dhibsheelata guud ahaanba kool dadka ha ku jeedanay lahaa isbitaal weyn oo xudun eh oo degmadan dadka laha ku qaadi lahaa deersii kor caasimada hay ku furay meel xuduntan ee xudur hay ku furay lahaa sidaynu ogna maybaha baraka ay inta badan degmada xudurnaxka baraka ay sida degmada tiiqlow iyo deegaano kale oo lamamid ah kadib markii ciidamada etoobiya iyo meelasay faraysa markuu lahaayeen habaneeyeen bal haddii adan la kulantay haweenka ku baraka ay degmada tiiqlow waxyaabiyo kunsheegmay walaalow haweenka haku baraka ay tiiqlow oo kaleeto ee dhowr qofa ku horeysadii ayaa la kulmay may sheegdahayana inyo dhibka inkuwiin oo idiyo ha ku tabeen bilaamo idma kor saarnaada koro maadaama aanay maamulka iyo ha ka qaxeen ee degmada muxudo oo cunto siiyeen oo walaayo afdii umadan siiyeen oo danga fadaan qofka waliba feelee hooyshee midi kan waliba feelee hadii bilaan ay safarka ba sharciyada islaamka manin ogol haddii hadii bilaan ay taha qaxdi inta roogta dhibaatada inkuwiin oo sheegdahay way baa inuu hoosha sayidka hadii caawinaad inaan gargaar lan hela dadkan saareen erfa dimaanaha yani meyd waaha haweenka intaas inaan ku qabdo wallaahi niyo haweenka ee, khaasatan haweenka bokool haddii una roogna si gargaar lan hela ee, caafimaad